shirweynahan waxaa ka qayb galay wafdiyo kala duwan oo ka kala socday siddeed iyo labaatan dal oo ka kala yimid dunida kuwaasoo yimi ka qaybgalka shirkan lagaga hadlayay somalilan toddobiyo labaatan sanno kadib wixii uu qabsoomayo caqabadaha horyaalla ama la hillaadin karo wasiirka arrimaha dibadda dhegta saacad cali shire oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey sooyaalkii toddobiyo labaatan sanno ee lasoo maray wasiirka luuqadda ingiriisiga ku hadlayay ayaa markii dambe v o a uga warramay ujeeddada shirkan ujeeddadiis waxay ahayd inaan ku marti qaadno halkan ay yimaadaan saaxiibbadeenna caalamka oo dhan si ay noogala qayb galaan bal dib u eegis wixii noo qabsoomay iyo wixii noo qabsoomi waayaba iyo sidii halkan looga saanbaqaadi lahaa brussels biljam waa lagu qabtay london waa lagu qabtay shirkan muxuu shirarkaa hore kaga duwan yahay shirkan wuxuu kaga duwan yahay dadkii aynu asxaabta ahayn ee aynu uga warrami jirray somalilan iminka uga warramayman ayagaa bandhahooda ku arkayaba waan iyagoo arkaanbab gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada axmed yaasiin sheekh cali ayaanle ayaa isna halkaasi ka hadlay somalilan markay soomaaliya la midoobaysay midnimada soomaali weynay doonaysay ma ahayn muqdishiyo hargeysa oo la mideeyo midnimada soomaali weyn bay doonaysay waxay dreamkeedu ahaa waxay ku riyoonaysay waxay kalgacayl badan u qabtay in muqdisho iyo hargeysa iyo jabuuti iyo jigjigi dowlad wada yeelanayaan tii markay weyday dhibaato weynina ka gaadhay sow xaq umale inay aayaheeda ka tashato oy dowladnimadeedii u khaaska ahayd dib ula soo noqotay guul weynoo la gaadhay taasi guulaha intaa la eg waxaan tabanaynaa hagrasho weyn oo beesha caalamka ka timi malaayiin dollar oo dhaqaalaa ayaa lagu bixiyaa in la sugo amniga soomaaliya waxaa ku baxa nafayo badan oo aan soomaali ahayn oo ajanabi ah culays badan baa caalamka saaran kharashka intaa la-eg iyo dhimashada intaa la-eg haddaan ka badbaadinoon annagu isu tashannay muwaanaan istaahilin in nala abaaliyo abaalgelintii aw gudoomiye ka-xigeenku waxa uu ka hadlay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxaa caqabadaha somalilan iyo soomaaliya hortaagan ka mid a in beesha caalamku nagu cadaadisay inaan wada hadalno waanu ogolnahay waananu ogolaanay inaanu walaalaha iyo wadahadal ku kala baxno lakiin wadahadalku wuxuu u baahan yahay in dee la dhegaystooo la dhexdhexaadiyo cidda dhegaysanaysaa ay gartooda dhegaysato labada dhinac inse la yidhaha fasilitiska iyo waxaan idinka bixinaynaa kharashka hodheelka iyo meeshaad ku wada hadlaysaan lacagteeda ee idinku wada hadloo heshiiya waxay u eg tahay wadahadalkaasi inuu wadahadal madhalaysiya somalilan wasaaraddeeda arrimaha dibaddaa ku filan fasilitiska ay u baahan yihiin inay wada hadlaan somalilan iyo soomaaliya oo ku filan inay hudheelada ka bixiso kharashka tigdhadooda diyaariso haddaanu wada hadlayno oon wada heshiinayno intaa beesha caalamka hadday nagu caawinayso intaa waa ku filannahay lakin waxaan u baahannahay dee gar la dhegaysto gari laba ninkama wada qoslise masiir siyaasiyaanu isu haynaaye in la isu kaayo dhegaysto oo ciddana dhegaysanaysaana dee go-aan kala odhan karto oo at least naloo furo in maxkamadaha caalamkii gartayada ka naqaan annaga iyo walaalaha iyo soomaaliya cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirdo oo ka mid a hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee waddani oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday tagtadii toddobiyo labaatanka sanno waxaanu tix iyo tiraabo ku tilmaamay sida uu hadalka u yidhi in weli geedigu soconayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka iyo wuxudiinjineer faysal cali waraabe ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in arrimaha gudaha xoogga la saaro taasoo ku tilmaamay inay qaybsanaan bulsheed jirto kadib doorashooyinkii dhacay waxaanu arrintaasi sheegay inay mas-uuliyaddeedu saarantahay xukuumadda iyo madaxweynaha gudoomiye faysal waxauu sidoo kale sheegay sida uu hadalka u yidhi in beesha caalamku hagratay somalilan isagoo sheegay in loo baahan yahay in hab iyo nidaam cusub loola macaamilo dunida dhinaca wafudda caalamiga ee shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cawaale yaasiin oo ka mid ah wafdiga ka socda dowladda jabuuti waxaanu sheegay inuu shirkan ku matalaya dowladda jabuuti shirkana ay u arkaan mid muhiim ah wuxuu ka kooban saddex xildhibaan laba xildhibaan oo maxaafadka iyo xildhibaan mucaradka jabuuti iyo somalilan waa laba dal oo aada iyo aad wax badan u wadaaga kaljaar ama dhaqan waxyaalo badan wadaaga waa laba dal oo dadka iskaga dhow baan ama dowladaha kale taniya odhan karnaa waxaan halkan aan ka salaamayaa ama aan ka sheegayaa wada shaqayntaas sida fiican iminka u socotaa geesta kale agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda kenya iminkana ka mid a wafdiga ka socda dalka kenya cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil oo hadalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in kenya iyo somalilan u dhexeeyo xidhiir muddo dheer soo jiray waxaanu tilmaamay in muddadaasi wixii ay somalilan hanatay ay tahay sida uu hadalka u yidhi in afrika ku faanto waxna ka barato waxauu cabdiraxmaan cabdulaahi tilmaamay in maalmaha soo socda ay hargeysa kusoo fool leeyihiin wafdi ballaadhan sida uu yidhi oo uu hogaaminayo guddoomiyaha mombasa kuwaas oo u socda maalgashi iyo iskaashi dhaqaale gaar ahaan isku xidhka iskaashiga dekadaha berbere iyo mombasa intaasi kadib ayaa madaxweyne muuse biixi cabdi oo halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay saaxiibada somalilan sida uu hadalku yidhi uga mahadnaqayo wixii taageeraa ay siiyaan madaxweynuhu waxaa ka hadlay eedeymaha inta badan mucaaradka ka yimaada waxaanu ammaanaynaa oan soo dhowaynayaa dhaliilaha iyo tusaalaynta dalka lagu dhisaayo ee xisbiyada mucaaridka ah anigoo og hogaamiyaasha xisbiga muca- xis- xisbiyada mucaaridka ee labadiiba inay yihiin shacabkooda taageerayaashooda iyo madaxdooduba dad muwaadiniina oo jecel horumarinta dalka dhaliisha aynu soo jeediyaana waa u bogaynaa waayo dalkay ku dhisayaana waxayna leeyihiin hawsha sii kordhiya dad badan oo la dhagaystaa u qaata cadaawad iyo xumaan dad badan baa u qaata in laiscadaaweynayo xumaan ma aha waa hawl ay qaranka u hayaan way ku ammaanan yihiin waananu soo dhaweynaa intaasi kadib ayaa dood cilmiyeed ay ka qayb galayeen aqoon-yahano u kala dhashay dalka iyo dalalka kale ay waftiyadu ka socdeen waxaa lagaga hadlayay mawduuca shir ku saabsanaa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa